kulan habboon dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadi ah himilo waa mid ka gaar ah barnaamijyada kale ee raadi aha waxaa kaabu yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno toba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonnaa
dugsiyadu waxa ay bixiyaan keliya aqoon ma ahan wayna ka ballaaran tahay dugsiyadu waxa ay koriyaan wacyiga dhallinyarada
maxay ku soo kordhin karaan dugsiyada waxbarashada marka laga reebo aqoonta guud waxaa soo saari halkaana idinkaga tabin doona anigoo ah ibraahim cali saacidna waa uu farsameynayaa iyo soo dhowaada saaxiibayaal
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo iskubuuqu ku bataa dadkana ka dhex baxoo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarka isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
hagaag aan gudaha usii galno barnaamijka dugsiyadu waxbarashada ee dalka waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta bulshada iyo mustaqbalka jiilka soo koraya inkasta oo inta badan lagu xuso bixinta aqoonta guud sida akhriska qoraalka iyo xisaabta haddana dugsiyadu waxay sidoo kale wax badan ku soo kordhin karaan horumarinta waxbarashada dalka dhinacyo kale oo muhiim ah dugsiyadu waxay kobcin karaan akhlaaqda iyo anshaxa ardayda waxbarashadu maaha oo keliya buug iyo cashar balse waa hab lagu dhiso qof leh mas-uuliyad ixtiraam iyo daacadnimo haddii dugsiyadu xoogga saaraan tarbiyada waxay soo saari karaan arday wanaagsan oo bulshada wax ku biiriya haddaba yaan idinku hordhicine weydiimo ku saabsan mowduucan waxaan hordhignay yuusuf maxamed marka hore yuusuf soo dhawow maxay yihiin doorka dugsiyada waxbarashada ee soomaaliya ay ku leeyihiin marka laga tago bixinta aqoonta guud haddii aad faahfaahin ay naga siiso bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat allahuma wafiqna limaa tuxibu watardaa ibraahim aada umahadsan tahay oo farxad ay ii tahay inaan mar kale ku kulanno raadiyo himilo su-aashaada markaan u gudagalo dugsiyadu waxa ay bixiyaan keliya aqoon ma ahan wayna ka ballaaran tahay dugsiyadu waxa ay koriyaan wacyiga dhallinyarada qofka marka uu subax walba intuu soo baxo oo iskuul soo aadayo lix saacadood meel fadhinayo qofkii waxay u diyaarinaysaa inuu sida askari oo kale noqdo oo subax walba kala howl ay jirto qofna maanta meel inta fariisto iska fariista markaa yeelayo in lix saaca aa fadhidid macalin aa ka dambeysid aa ixtiraamtid subaxi aa kala hadid gaajo ah ku sugnaatid intaasaa buuxa ee tababar oo aan ku jirin aqoonta ee intaas markii laga tago ardada marka waxbarashada la baraayo waxaa jirta aqoon guud oo ka baxsan wax buwaagta lagu barto macalimiinta laga faa-iido ee waxaa kaloo jirta wax ardada ka dhex guuxaayo oo aan keliya aqoon ahayn oo macalimiinta ay ka faa-iidaan ee waxaa kaloo jirto isdhexgalka bulshada een ardayga wuxuu la kulmayaa toban arday oo kala duwan oo kala meelo ka imaadeen kala nolol ah ee gabayaa jiray horey abaan uu ugu tiriyo waa manowac tobankii arday midwaba waa ceyn uu lahaa mid waa damiin mid waa faahim mid waa akhyaar mid baan ka helin mininka hooyadiis muufa iyo rooti yacni intaasoo ardayoo kala duwan oo meel iskugu imaatay inuu qofka intuu la kulmo uu isdhexgal la sameeyo wax aad iyo aada u muhiim ah waaye waxaa kaloo laga bartaa hogaanka sababtoo ah kaabagalaas uu leeyahay iskuulka kaabgalaaskaas wuxuu isku xiraa macalinka ardayda maamulka muqararada markii lasoo daawacayo imtixaanada markii lasoo dhowyahay ardada qaar activityay samaystaan marka fasaxa la gaaro meelay isku raacaan waxaasoo dhan waxaa wax ka madax banaan waxbarashada qofka iskuulka uu ka helo oo iskuullada laga helo
sidee bay dugsiyada uga qayb qaataan kubcinta anshaxa iyo edbinta ardayda
kaalin weynay ka qaataan inkastoo iskuullada hadda aysan xoog saarin iskuulle waxaa jira ardada laga joojiyay isticmaalka teleefonka oo dhibaato badan ardada ku heeso tusaalahaan aaladan tictoka dhalinyarada beryahan way kusoo badatay macalimiintu way ka wacyigeliyaan iskuullada qaar waa laga joojiyey oo waalidiinta fariimaha inta loosoo diray allaa ilmaha teleefon looma ogolo haddii aadan u gadi karinina waa jeclaan lahayn haddii aa ugadinin iskuullada iyo la imaanin arday ka tirsan ardayda markuu wax qalad galo macalinka waxaa laga yaabaa inuu inta wacdiyo waaniyo wax u sheego bulshada kaalin weyn ay kaga jiraan macalimiinta oo ku saabsan inay dhisaan wacyiga yacni ardayga inta uu meeshaas ku sugan yahay ardayga aan dadaalka badnayn oo kale in la dhiirigeliyo marna la canaanto oo la dhaho waryaa dib jiraa tahay is adkey marna la dhaho kan kaalinta gal adiga waaye ardada markay kaalmo galaan oo kale waa la abaalmariyaa macalimiintu waxay abaalmariyaan waxaasoo dhan waxay ka qayb qaadanaysaa inay dhisaan wacyiga ardayga
sidee bay dugsiyada u dhiirigeliyaan wacyiga dhalinyarada ee ku aadan arrimaha bulshada sida deegaanka caafimaadka iyo xuquuqda aadanaha
horta inta badan manhajka ka qayb qaato macalimiintana way ka qayb qaataan anoo hadda weyna waxaa soo xasuustaa bugaag aan qaada jiray afraadka oo tusaale ahaan buug waxaa jiri jiray afraadka sheeko la dhaho xaaji lacag iyo tuugadii sheekaas waxay ahayd laba gabdhood oo suuqa tagay oo soo arkay niman tuuge ah oo u tashanaayo dukaan xaafadooda dariskooda ah oo xaaji lacag lo inay cawada dhacaan kadib way soo baxayaan xaafadda imahayaan xaaji lacagay u sheegayaan laba nin oo noocaas iyo noocaas meeshaas ay ku tashanayeen sheekadaas markaa weynaadaha fahmay laakiin waxayna tusinaysay isku xirka bulshada in yacni isku xirnaata bulshada qofkii dhib arko qofkii kale uu soo sheego cashiradaas anagu waaweynaa jaamacadaha ku baranay oo yacni maado dhanaa laga yaabaa inaad ku qaadatid yacni conflict resolutionka ama sida caqabadaha looga hortago yacni iskuulka afraadka af soomaaligana waa kusoo qaadan sheekadaas sheeko kaloo waxaa jirta war ariga yeeyada la dhaho oo ninkii been hawaaska beenta badnaa oo marka dambe beentiisa loogu soo gargaari waayey yani dadka waxay ka dhiirigelinaysaa inuusan beenta sheegin sheekooyin badan oo wacyiga qofka dhisayo heesihii wadaniga gabayadii guubaabadii dhaqankii qofka in kor loo qaado yacni inta badan boqolkiiba sideetan waxaaba la dhihi karaa iskuulka waxa lagu qaato waa wax qofka inuu bulshadiisa la falgalo lagu dhisaayo tusaale ahaan xerka hore waxaa kaala hadlay iskuulka inuu kaabagalaas leeyahay kaabagalaasnimadaas naftirkeeda waxay ku baraysaa hogaanka ardayga markuu iskuulka joogo waxaa looga sheekeeyaa ubaari noqoshada waalidka xuquuqda waalidka ay leeyihiin waxaasoo dhan waxay ka qayb qaadanaysaa in bulsho caafimaad qabta ay soo baxdo
marka loo fiiriyo kobcinta dhaqanka iyo afka soomaaliga sidee dugsiyada uga qayb qaataan
horta horta waxaan ka sheekeynayna ibraahim oo dugsiyada hadda jiro ma wada ahan dugsiyada waxaan u maleysaa in hadda ay u wada furan yihiin lacag ilaa man raxim rabbi qof ilaahay u naxariistay oo ardaygan wacyigiisa u dhisan maahan inta badan lacag ay u furan yihiin laakiin dhaqanka aad ay uga qayb qaataan buugga af soomaaliga waxaa lagu bartaa xoolihii waxaa lagu bartaa heesihii xoolaha waxaa lagu bartaa beerihii waxaa lagu bartaa dhaqankii soomaalida aroosyada reer guuraaga yacni qofkii u fiirsada buwaagta soomaaliga waxa ku qoran gabayada waxay ka hadlayaan abwaanada kulligood waa wax dhisaayo dhaqanka qofka annaga markaa dhalinyarada ahayn ma dareemi jirin laakiin markaa weynaato waxyaabihii aa soo qaadatay tusaale ahaan sagaal nin oo walaalaa sideena sideed iskuba tahay gabaygii oo n- n- n- daraawiishta waxaasoo kale markaa fiirisa hadda markaa weynaatid baratiga u arkay dib markaa u milicis waxaa leedaha lele wix laga hadlaya wax fiicanay ahaayeen Eh, tusaale ahaan gabayo guwaabay aha jira qofka lagu dhiirigelinayo Eh, maxamedo waa kula dardaarmaya hadduu qof guur kaa galo yacni gabadha qofka uu guursan lahaa inuu kula taliyo oo kale Een, dhaqanka waagii hore in qoray iyo faras iyo geel iyo layska dhiibi jiray buwaagtaasaa kusoo baranay wax bulshada kale aana ka maqlayn waa iskuulka aan kusoo aragnay macalimiinta afka soomaaliga dhigo waa macalimiin dhaqanka si fiican u yaqaano baadiyihii kusoo koray beledka wax ku bartay marka iskuulka haddii iskuul nidaamsan uu yahay wax badan oo ku saabsan dhaqanka soomaalida iyo akhlaaqda bulshada ayuu ka qayb qaataa
marka maxay ku kala duwan yihiin ardayda dugsiyada aada iyo kuwa aan aadin والله فرق وين او دحي يعني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آيات قرآن هواية من يسكدو يعني قف وحبرتي قف وحبرنن وجيد غلن يجيد نوله كله جيد كنول هرو ليه هي ميرو ليه هي قبو ليه هي انت سوف يدو ليه قف جيد غلن قضحو ليه هي انه كمود قضح قرح كامي عليو ميرا ملهن قريزة سنة كمودان اما ان دب لغشت او كليه مرق قفك ان وحبرنن وقف yacni naftiisa xataa saameyn ku leh inuu shaqiise waayo laga yaabo shaqiino waayo laga yaabo nolosha ka dhaca laga yaabo balwad yeesho bulshadana saameyn uu ku yeesho laakiin qofka wax bartay ehelkiisu wax taraya dadkiisu wax taraya dhakhtaruu noqonaya injineeruu noqonaya yacni tusaale ahaan laba famil hadda isba baradhin oo daris ay kuwanay wax barteen kuwan aysan waxba baranin famil wax barto todoba qofood ka kooban oo wiil kamid injineer yahay gabar kamid dhakhtarad tahay qof kale lawyer yahay ama sharciyadu uu bartay een, qof kale saxaafadii uu yaqaano familkaas markii baahi maxkamad ay ugu baahato looyara u joogo markii dhismo u baahdaan injineera u joogo markuu qofka xanuunsada caafimaada u joogo laakiin qofkan intiiba qofkan kale usoo doonanaya yani ilaan aqoon ma haysto marka farqi weyna udhexeeya waa mugdi iyo iftiin ay kala tahay carabtu waxay yidhahdaan alcilmu nuurun waljahlu dulaam saxna waaye qofka xataa aana waxba aqoonin ama waxba baranin uu ka faham hooseyaa dadka kale dhaqsi inuu fahmo way- way adag tahay qofkaa waxba baranin uu ka qeylo badaya dadka kale sababtoo awoodiisa qeyle ah xikmad badan uu dadka ku kala saaro kuma jirto marka farqi weyn aa udhexeeyo aada u fara badan
dugsiyada waxbarashada ee dalka markii laga tago aqoonta guud maxay kusoo kordhin karaan ayaad isleedahay bulshada soomaaliyeed
Een, wax badan ay kusoo kordhin karaan inta hadda aa sheegnay way kusoo kordhin karaan labo dugsiyada adduunka een, ardada waxaa loo sameeyaa tartamo isdhexgal ah een, waxaa laga yaabaa in iskuulka dhexdiisa tartamo lagu qabto qofka guuleysta la abaalmariyo een, iskuullada qaar waxaa jiro kaabagalaas uu jiro kaabi iskuulaa jiro oo yacni hadda wadamada turkiya oo kale kusoo noolaay maanta markaa iskuulka tagtid qof ardayda ka tirsan aa maanta wuxuu ku qoran yahay xafiiska hordhaca ama xafiiska intaan la gelin maamulka yacni secretairka ardayaa ku qoran wuxuu kaa qoraa magacaaga cidda aa u socotid yaa waalidkiis tahay kadib meeshaan ii sifrisuu ku dhahaa warqaduu qaadaa maamulka u geynaa hebel hebelaa banaanka taagan oo hebel waalidkiis ah ma soo deyn karaa wuu kusoo naqaa maamulka shiro ku jira waa ku leeyahay waxaas wax sameynaya ardada iskuulka dhigata waa waana wax lagu diyaarinayo qofki inuu hogaamiye noqdo oo ama berita shaqadiisa loo sii diyaariyo Een, tartamaa la sameyn karaa isdhexgalka bulshada ah oo iskuulo kale u bixi karaan tusaale ahaan gobol x in inta la aado haddii gobolada la aadi karno amniga uu saamixi waayo xaafad x inta la aado labada arday isdhexgalaan dhaqamo kala duwan lasoo arko cilmi laisweydaarsado Een, xiliyada fasaxa ardada waa la wadi karaa dabaalaa la bari karaa sunno waaye nabiga sal alla alay wasalam uu dhiirigeliyey in dabaasha dadka la baro Een, wax wanaagsanna waaye Een, waxaa la bari karaa een, fiirka ama inay isdifaacaan waxaa loo sameyn karaa meelay ku almiiteeyaan xiliyada fasaxa waxaa la geey karaa magaalada banaankeeda qof walba wixaasi ku dhex jiro hibo uu leeyahay aa lasoo saari karaa iskuulka intay joogaan qofaa wuxuu ku fiican yahay sawir gacmeedka waxaa lagu dhiiri karaa inuu wax sawiro qalimaana la sii karaa markuu wax sawiro waxaa lasoo dhigi karaa beejka iskuulka ama ardada loo yeeri karaa iyo waalidkiisa abaalmarina la sii karaa wax badan wax badan oo ardada lagu dhiirigeliyo si qofkan uu u noqdo qof bulshada wax kale kusoo kordhiyo way jiraan
marka las barbardhigo burburkii ka hor dugsiyadii dalka ka jiray iyo kuwa hadda maxaa farqiga u dhexeeya ibraahim horta aniga waxaan ahay jiilka dambe oo burburkii dhexdiisa dhashay Een, een, burburka xilligiisa ma soo gaarin laakiin farqi weyn aa udhexeeya waalidkii aa waxbarasho soo helay in waxbarasho lacag la-aana qofka oo helo waxa ugu weyn oo la heli kara waxay ahayd waxbarasho lacag la-aana qofki inuu jaamacadiisa iskuolkiisa lacag la-aan ay u ahaato iyo in qof kale laga yaabo galaaska in loogu soo celiyo lacag la-aan arday dadaalayo bisha lacagta in dhiibin looga soo buriyo taasaaba niyadjab qofka ku eg boqol qof oo isku galaas tihiin dhexdooda marka lagu dhaho hebel hebel hebel lacagta ma dhiibine banaanka u bax yacni qof asaagaana uu fadhiyo taasaaba niyadjab ee moral ahaan oo qofka u dhintay iyo inaan lacag lagu weydiihayninba oo qof ku weymahaysa iisan jirinba oo dowladda lacagtaada ay qabto yacni farqi weynaa u dhexeeyey qofka markuu dugsiga sare dhameeyo waagi dowladda iskuulka waxaa jiray ciidanka xalane oo la mari jiray muhiim aheyd hadda waxaas ma jirto iskuulka intuu qofka jiro waxay jireen activityaal ay samey jireen madaxda soo booqi jirtay iskuulka heesay diyaari jireen mahrajaanay samey jireen yacni waxay kala yihiin habeen iyo maalinay kala yihiin inta kastoo hadda waxbarasho ay jirto oo burburkii dalladay ay kaceen ururada bulshada rayidka ay kaceen waalidiinta ay kaceen waxbarasho la helay siba siyay dhaantaa laakiin sida hore lama gaaro marka farqi weynaa u dhexeeyo kuwii horaa boqolkiiba boqol fiican kuwanne meel fiican ay ku socdaan iyo kan waxyaabo kale kasii fiican yihiinaa jirto waan rajeyneynaa inuu ilaahay noo kasoo oo meesha shalay iyo meel ka fiican ah ku naqan ugu dambeyn taladaada taladeeda waxaan ugu soo jeedinaa ugu sareyso wasaaradda waxbarashada in iskuullo lacag la-aan ardada loo sameeyo in barnaamijyo activity oo bulshada saameyn ku leh ardada loo diyaariyo ardayda iyakoo dhalinyare ah howl loo abuuro shaqo loo diro activity loo diro maanta tusaale ahaan dowladda brogram qabto iskuul hebel maanta uniforma loo soo gelinaa bartocolka kamid naqanaya dadka kala fariisinaya in la dhaho qofka waxaa loosii diyaarinaya waxbarasho kaliya maahayna inuu bulshada ku dhex milmo wax aada iyo aada u qurux badan waayo adduunka waa laga helaa barnaamijyo isdhexgalka bulshada inay wasaaradii keento tartamo isboorti ee keento tartamo aqoon ee keento qofka xataa wuxuu ka mashquulaya waxyaabahan kale ama ciyaal suuqnimada ama qof dhalinyaro oo saamey lahay balwada tictoga haddii markuu iskuulka kasoo baxana tartan uu jiro kii aan tartami karinna uu aadayo maanta bandhig jiro midka sawir gacmeed yaqaanina sawirkiisa uu soo bandhigayo midka hadli karana fagaarka hadalka loo dhiibayo yacni marka qofka la mashquuliyo qof dhisanna wuu soo baxayaa janis ardaydii qofka ugu wanaagsan iyo qof walba waxa uu yahay lagu kala gartane waa la helayaa marka wasaaradda marka hore boorinaya kadib iskoolada iyo dalladaha baraafitka loo leeyahay inay arrintaas xooga saaraan ardayga keliya aqoon aan laga dhisin qofkan yacni robot maahan wuxuu u baahan yahay in wax badan loo diyaariyo marka aqoontana in laga dhiso sidai bulshadooda wax ula qeybsa lahaayeenna in laga dhiso intaas ku talin lahaa
idilkoodba xirfadaad u oomanedo inaad ka aflaxdo aayar ugu shaqaysato ulajeedkaagu ahaa yool akademi baa idilkood kuu soo ururiyo aayar kuu baraya iminkaba abaar ayaama dabadeed adaa ka aflixi doone ustaadyo aad u yaqaano oo aqoon dheeriya u leh yool akademi baa ku astoobo arladeenna ugu haystee iminkaba abaar adaa u aayi doone yool waa gdhimiyad u gaara barashada xirfadaha sida computer application graphic design video editing digital marketing content creation project management data analysis visualization entrepreneurship and business research methodology iyo monitoring and evaluation dhammaan xirfadahan waxaa kuu dhigaya khubaro ku takhastay waxaadna ku baranaysaa si toos ah ama si kafool kafool ah oo loogu talagalay in lagu dhiso aqoontaada iyo xirfadaada akademiyada yool waxay ku taallaa degmada hodan gaar ahaan xaafada taleex waxay dhinac ku haysaa java waxay faahfaahintaa dheeri ah fadlan kala xiriir taleefanadan kale ah eber lix hal toddobo konton iyo labo toddobaatan iyo labo siddeetan iyo sideed ama eber lix labo toddobo konton iyo labo toddobaatan iyo labo siddeed sideed haddaba ha moogaan yool academy
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta aan wax ku barno arday da'du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabisa shan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da-du waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinay muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kala ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن barnaamijka aqoonkaada ayaad dhegaysanaysaan saaxiib ayaal oo aad kala socotaan raadi ah himil oo f m boqol laba dhibic shan megahertis
aquumba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna waa iyada
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaada oo aan idin soo saaray halkaana idinkaga tabinayay aniga oo ah ibraahim cali inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah sidaas iyo ammaano allah
aquumba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aas